إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan madaxweynaha kenya ayaa lagu weeraray ismaamul ka tirsan dalkaas xilli uu khudbad ka jeedinayay goob fagaaro ah wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in khudaarta dibadda laga keenay aysan wax lacag ah ka qaadin xilli tii waddanka ka soo goday ee waddooyinka soo gala muqdisho ku xayiran tahay mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si kulol uga hadlay hanjabaad uu jeediyey guddoomiyaha degmada kaaraan ugu magacaban dowladda federaalka khasaare kala duwan ayaa ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ee mare deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe beeralayda saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda dalagyadii ay abuurteen soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa ka walaacsan in carruurtooda ay ku biiraan kooxaha daraagiska ee dalkaas warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan mid ka mid ah ra'iisul wasaarayaashii hore ee yahuudda ayaa sheegay inuu kayaanka yahuudda qarka u saaran yahay burbur intaasu waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada warka ugu doorka rool warkaas oo faah-faahsan leh goordhow ayaynu idiin soo gudbin doonnaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن وتضبط بشد القعدة سنة ككون أفر بقول لحيا أفرتنك هجري dhanka kalena ku beegan shanta bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan madaxweynaha kenya ayaa lagu weeraray ismaamul ka tirsan dalkaas xilli uu khudbad ka jeedinaya goob fagaaro ah mubaarak cumar ayaa inoo faahfaahinaya william ruuto oo ah madaxweynaha dowladda kenya ayaa waxaa maalinta shalay lagu weeraray ismaamulka migoori ee gudaha dalkaas xilli uu khudbad u jeedinayay dad isugu soo baxay goob fagaaro ah mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta ayaa waxauu ka madax kaga dhuftay madaxweynaha kenya waxaa mar qura goobta isqabsaday buuqiyo sawaxan muuqaal laga soo dubay xilligii weerarka lagu qaaday william ruut ayaa saacadii lasoo dhaafay si aad a u qabsaday baraha bulshada iyadoona dadka kenyaanka ay siyaabo kala duwan ugu falceliyeen muuqaalka ayaa muujinaya william ruuto isagoo la hadlay dadka ku sugnaa fagaaraha mar qura ka madax kaga dhacayso taasoo argagax ku beertay isaga iyo mas-uuliyiinta la socotay booliska kenya waxa ay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigeen mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta kaasoo ay tuhunsan yihiin inuu ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday madaxweynaha kenya tani ayaanan ugub ku ahayn dalka kenya si gaaras maamulka ay hadda ka dhacday arrintan waxaana xusud mudan in sanadkii labada kun shan iyo tobankiis gobolkan weerar noocan ah lagula beegsaday uhuru kenyatta oo xilligaasi ahaa madaxweynaha kenya wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in khudaarta dibadda laga keenay aysan wax lacag ah ka qaadin xilli tii waddanka ka soo goday waddooyinka soo gala magaalada muqdisho ay ku xayiran tahay faahfaahinta qodobkan waxaa inoo eegaya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ayaa sheegay in khudaarta laga keeno waddamada shisheeye aysan wax lacag ah ka qaadin islamarkaana ka soo degta garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo la sii marsiiyo xirada xalane oo ah taliska ugu weyn ee uu shisheeyuhu ku leeyahay dalkan muslimka ah ee soomaaliya wuxuu kaloo intaasi ku daray in diyaaradaha keena khudaartan oo ah tan waddankeenna ka baxda aysan ogoleen in baydhabo iyo magaalooyinka la midka ah ay ka soo gadaan balse ay ka keenaan waddamada shisheeye waxaannu tagnay kastamka ereboodka caalamiga ah ee muqdisho adaacadda international erebort ayaannu tagnay waxaannu ku aragnay sida aad arkaysaan khudrad aad u fara badan oo ka soo degtay halkan oo badankeedu u badan tahay waxyaalo soomaalidu ay qani ku tahay ama ay soo saari karto beeraleyda soomaaliyeed ay doonayaan inay ay soo saaraan oo suuq u helaan ganacsato aan shati imbortia u haysan inay dalkan soo geliyaan khudaar ayaa khudaartan keena khudaarta badankeedu waxay suuqa ku gashaa marka hore xalaaneba ha gasho laakiin suuqa waxay ku gashaa cashuur dhaaf ayay ku gashaa qiimo aad u jaban diyaaradahaas lagama helayo hadday hadda la yidhaahdo khudaarta baydhabo taala soo qaada khudaarta beledweyne taala soo qaada lagama helayo wadamo shisheeyana way ka soo waaridayaan hadalkan qiraalka ah ayaa ku soo aadaya xili khudaartii laga soo saaray dalka lacago badan oo baad ah ay ku soo rogtay dowladda federaalka islamarkaana ay ku xayiran tahay waddooyinka caasimadda lana sugayo ay la sheegay in uu baarayo oo ay shisheeyaha xalana jooga ku amreen dowladda federaalka in ay ku curyaamiso beeraha soomaaliyeed mid ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si kulal uga hadlay hanjabaad uu jeediyey guddoomiyaha degmada kaaraan ugu magacaaban dowladda federaalka farxaan cali cabdulaahi ayaa inoo eegaya faahfaahintan cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa uu si adag uga hadlay hadal uu maalintii shalay sheegay guddoomiyaha degmada kaaraan ee dowladda federaalka kaas oo ku baaqay in la dhibaateeyo dadka ka soo horjeeda doorashooyinka siyaasigan ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ku nool degmada kaaraan wax cabsi ahna aysan ku yeelan karin hanjabaadda uu jeediyey guddoomiyaha waxa uu tilmaamay inay sugayaan tallaabada uu ku baaqay guddoomiyaha uuna qaadan doono mas-uuliyadda wixii dhaca waa kaaraan annagaa degan cidina naguma caburo karto maqar iyo daba minshaar wadno codna nooma qaadan karto afkaarta inaan xoraan u nahay qofna marti ugama nihin labta kusoo fujiyo loosoo diraan sugaynaa kaga noci maayo maqarada iyo minshaarada iyo wuxuu keeno markuu la yimaadaan sugaynaa jawaabta daalad mas-uuliyadda cod kasta wax soo gaaraan asagaa qaadaya kadib asagaa sheegi doona codda usoo dirsata aqaro iyo waxaanku wareeyo iyo iyo madaafiic intaba in laygu soo qaado xaqumale gurigaygaanoo jooga umana hoggaansamayno namana cabsi geli karto arrintan oo si weyn hadalhayn badan uga dhex abuurtay bulshada ayaa dadka ku dhaqan muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan hadalka guddoomiyahan dhankooda ku tilmaameen mid uu ku kicinayo bulshada mucaaradnimaduna aysan ahayn mid dadka lagu dhaleeceeyo iyagoo intaa ku daray in guddoomiyaha kaaraan mar uu taliyo ciidan ka ahaa degmada yaakshiid uu ku biiray islamarkaana qayb ka ahaa waxa lagu yeero badbaado qaran oo uu markaa hogaaminayay xasan sheekh iminkana ah madaxweynaha dowladda federaalka oo xilligaas mucaarad ku ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo khasaare kala duwan ayaa ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle ee mare deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed qaasim ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya webiga shabeelle ee mare deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu soo waramaya in uu halkaasi ka geystay fatahaad xoogan dadka deegaanka ayaa tilmaamay in fatahaaddan ay sababtay khasaare baaxad leh iyagoona sheegay in ay baaba-een dalagyo badan oo beeraha ka baxayay dadka ku dhaqan xawaadley ayaa haatan ku dadaalaya in ay xiraan biyaha si aysan u gaarin tuulooyinka kale ee diriska la ah deegaankaas sidoo kale waxaa barakacay quusas badan kuwaasoo ka cabsi qaba inay saameyso fatahaadda webiga mid ka mid ah dadka ku dhaqan xawaadley oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in aysan helin wax gurmad ah oo kaga yimid dhanka maamulka la baxay hiirshabeelle iyaguna ay la tacaalayaan fatahaadda webiga miyahu fataxadaas macnaha waxaa ka dhacday laba meel buq caadi oo webigu soo go-day oo lix talaab ay gaaraysa waay meel kalena shan talaab iyo bar ay gaaray meel saddex halkii inuunkaa u dhahayso afar talaab iyo bar waaye dadkii waa u kala go waaya maada gurmadka aad xoogoo nagu xumaaday banaan magaalo dhexdeeda laba meel oo ka baxay laba meel oo ka baxay dadkii biyaa kasoo kixi habeenimadaas kii biyo xero loo haaya xaliwaanigaas korkeena ka beriy webigaa macnaha gawdan ma laha webiga waay gafuur uurka wahaaya lebeel waay biyo haddaan beskaaba ka sareeya biyaa sareeya qoys barkaa waa jiraa qoysaskii xaafadda hoos degniiro dhan waa soo barakacday waxay degeen webiga guurtiis wallahi niyaw qiyaastooda haddaan qiyaaso boqol iyo lixdan ruux camal waa waa barakacday niyaw qaar halkanay aadeen qaarna guurkay degan yihiin niyaw fatahaaddii ugu dambeysay ee uu sameeyo webiga shabeelle ee mara deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa mar kale bannaanka soo dhigtay in maamulka hirshabeelle uusan ku hulanayn wax qorshe ka hortag rasmi ah oo la xiriira fatahaadda webiga shabeelle iyadoo beeraleyda deegaanka ay si weyn ugu walaacsan yihiin sii faafidda fatahaadda waxa ay isku dayayaan in ay joojiyaan fatahaadda webiga ka hor inta aysan gaarin tuulooyin kale beeraleyda saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey xaaladda dalagyadii ay abuurteen maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinta qodobkan inoo eegaya beeralayda ku nool degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ayaa tilmaamay in ay ku jiraan xaalad aada u wanaagsan beeruhuna ay soo baxeen roob wanaagsanna ay heleen aroornimadii hore ee saaka ayaan u kuurgalay sida dadka ku nool saakow ay ugu howlan yihiin tacabka waxaana wadooyinka aada beeraha aad ku arkaysaa dad degdegaya islamarkaana ku wajahan beeraha
waa degdegaysa waxaana rabaa in aad warbixin iga siiso bal ka waran deliga iminka la abuurtay xaaladiisu halka ay marayso abuurka walaalow nimco ilaahayna siiyey rooba helnay abuurka saddex maada in shalba hanye too galley toona moordu tan kala sisqun waa gartay bal murdada agablaha lagu abuuray markii aad fiiriso xaaladeedu waa sidee mawridada xaaladda obkayo meel kale isku dhaafa beero isku dhaafa hataa meeliga oo raaso haytay oo laku guuray lo jirtay iyo deganaada jartay qaabka iyo halati iyo fahmada iyo lati yaabas nimcadii eed aan faylata dhilaalo haytay hataa walaa hawadaana eed aan faylata beeralaydu waxay sheegeen in deligyadu soo baxeen rajada allah ka leeyihiina tahay mid aada u weyn hadda fal ayaa ku jirtiin balku imisa bilood buu hadda jiraa bilila maadaka jarna alxamdulilah sisinaha badee oo macnaha oo hirti hataa boog bilaawti galeyti iyo moordidan eed aan faylata macnaha walaaw yar sisintahan inaga tay sisintaasana dhibo hayta ma sitee kale beel waay wadankana nimcadiis iyo roobdi iyo alxamdulilah roobka horeyna helnay haddana hate lamagu maalmood jawi ee aan degen rooba helnay waa gartay adigu beerta aad falato ma agablaa mase gosho weeye adable iyo golbo haye bal hadda waxaad nooga sheekaysa qaybta mataqaana ee agablaa bal goshan ayadun ka waran gollaniyaw sidii la fadaya ilaahay ninka weele webina mahanii ban dhusheeg bii masheenle walla waraabiyaka alasa caaranka qaabka ilatooda arag doona alxamdulilah nimca ilaahayna siyaa gobno magaalada saako ayaa waxaa maraa webiga jubba waxaana leedahay dhul beereed kala duwan beeraha qaar waxaa waraabiya webiga halka kuwa kalena ay ku baxaan roobabka deligyada ugu badan ee ka soo go'a beeraha saakowna waxaa ka mid ah masagada geleyda digirta iyo sisinta soomaalida ku dhaqan dalka ingiriiska ayaa ka walaacsan in carruurtooda ay ku biraan kooxaha daraagiska ee dalkaas mar kale iyo farxaan cali cabdulaahi oo inoo faahfaahiya qodobkan waalidiinta ku nool dalka ingiriiska ayaa walaac xooggan ka muujinaya carruurtooda ku sugan gudaha dalkaasi iyagoona sheegay in ay uga cabsi qabaan ka ganacsiga daroogada qaar ka mid ah waalidiinta ayaa tilmaamay in carruurtooda ay adeegsanayaan rag ku caanbaxay ka ganacsiga daroogada si ay booliska uga dhuntaan warbaahinnada dalkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in tirakoob la sameeyey sannadihii labada kun labaiyolabaatanka ilaa labada kun saddexiyo labaatanka ay muujinayaan in ku dhowaad afar iyo toban kun oo carruur ah aysan ka warqabin in ay ku kacayaan dembiyo noloshooda halis ku ah carruurta soomaaliyeed ee la kulmaya halista ku aadan daroogada ayaa inta badan ku nool xaafadda andover state ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee london mid ka mid ah waalidiinta sida aadka ah uga walaacsan mashruucan halista ku ah carruurta soomaaliyeed ayaa tilmaamay in ragga adeegsanaya ilmaha ay siinayaan lacag iyo agabyo kale si ay u soo jiitaan uguna adeegsadaan falalka guracan ee ay damacsan yihiin carruurta sidaan qaldan looga faa'iidaysto ayaa inta badan waxa ay la kulmaan xadgudubyo ay ka mid yihiin jirdil mid maskaxeed iyo kuwa ka dhan ah shareecada islaamka iyagoona mararka qaar looga faa'iidaysto u tahriibinta daroogada meelo ka fog halka ay ku nool yihiin dalka soomaaliya ayaa sidoo kale ka mid ah waddamada sida aadka ah looga isticmaalo maandooriyaha noocyadiisa kala duwan waxaana waddooyinka qaar ee halbowlaha u ah muqdisho in badan lagu arkaa dhallinyaro badan oo ay daashatay daroogada islamarkaana waxyaabaha ku kalifayna ay ku sheegayaan inay tahay waalidiintii dhalay oo isfuray ama qaarkood geeriyoodeen qof walba wuu fahmi karaa ubad uu dhalay qof qaraabo la ah ama shakhsi ku-xaafad ah oo ay saamaysay isticmaalka iyo ka ganacsiga daroogada waxaan luminaynaa jiil badan ayay tiri sacdiyo cali oo ka shaqaysa hay-ad samafal oo ku taala slington haddaba kooxahan ayaa goobaha ugu badan ee ay ka afduubtaan carruurta ayaa ah garoommada lagu ciyaaro kubadda umulkhayr oo ah hooyo ku nool deegaanka andover state ee dalkaas ayaa dhankeeda tiri waa in waalidiinta soomaaliyeed hurdada ka kacaan sababtoo ah waxa aan nahay dhibane marka wiilasheenna lagu dilo bartamaha waddooyinka abu ibraahim oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku dhaqan qurbaha lana hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa u soo jeediyey waalidiinta soomaaliyeed ee ku dhiban waddamada reer galbeedka inay u laabtaan dalkooda hooyo ma kula talin lahay dadka muslimiinta ah inay ka soo hijroodaan carrada gaalada ilmahooda ay kala soo ka soo hijroodaan ay la yimaadaan waddamada muslimiinta nacam kuwaasaan anna ka mid ahay waajib bay nagu tahay khaasatan anugu waxaan arkayaa inaan aadno soomaaliya aniga iyo intii igu tala ahba maadaama aan soomaaliya ka nimid oo dal iyo dad iyo diin iyo ummad buuxda aan nahay dadkanagii oo dhan ay xaggaa jiraan inaan waddankanagii aadno si kastaba ha ahaatee dalka ingiriiska oo ah meelaha ugu badan ee ay soomaalida ku nool yihiin ayaa caasimada dalkaas ee london waxaa sannadihii lasoo dhaafay diiwaangelin la sameeyey lagu ogaaday in dilalka ka dhaca oo ay ku jiraan kuwa loo adeegsado mindiyaha ay sare u kaceen ugu dambeyntiina mid ka mid ra-iisul wasaareyaashii hore ee yahuudda ah ayaa sheegay inuu kayaanka yahuudda qarka u saaran yahay burbur ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda ah ninka lagu magacaabay baraak ayaa ku baaqay in la sameeyo kacdoon shacbi ah kaas oo talada looga tuuraya ra-iisul wasaaraha kayaanka yahuudda ah benyamin netanyahu si loo badbaadiyo buu yiri jiritaanka kayaanka yahuudda kanaalka saddex iyo tobanaad ee yahuudda ah ayaa sheegay in baraaka uu ku baaqay in gebi ahaanba xilka laga xayuubiyo netanyahu isagoo hadalkiisa sii watay ayuuna yidhi israa'iil runtii waxa ay qarka u saaran tahay inay burburto dimuqraadiyaddeeda iyo maqaamkeeda caalamiga ah ayaana khatar ku jira netanyahu ayaana mas-uul ka ah dhiigabaxa nagu socda waxa uu sidoo kale ku baaqay in heshiis maxaabiis isdhaafsi lala galo muqaawamada filistiin kaas oo lagu soo celinayo maxaabiista yahuudda ee weli ku jeebeysana jeelalka muqaawamada ra-iisul wasaarahan hore ee yahuudda ah ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay baaqiyo kuwan la mid ah hawada u marinaya ra-iisul wasaaraha yahuudda ah benyamin netanyahu isagoona ku celcelinaya in netanyahu haadaan iyo bohol dheer uu ka sii tuurayo jiritaanka kayaanka fadhiidka ah ee lagu hayo dhulka filistiin uusanna u qalmin hoggaamintiisa iyo saaxiibtinimadaas warkii oo aad kala socoteen dhegaystayaal warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh